waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaweyaan waxay iskugu jiraan arday iyo qaxooti niwdali waxaa ku nool qiyaastii shan boqol ilaa lix boqol hyderabadna waxaa ku nool ilaa kun iyo shan boqol meelaha waa gartay covid nneteen kan hindiya aadka u saameeyey soomaali ahaan arrintaasu ma yna taabatay ma yna saamaysa
n wayna taabatay wayna saamaysay si fiican marka kolley hadda intaan ka warqabana group aan leenahay group aan samayna whatsaaba dad wuu ku dhacay inta u dhimatana laakiin waa laba qof inta aan yacni xaqiiqada ku hayo oo aan xaqiijiyey laba qof aa u dhimatay
waa garta marka dadka uu ku dhaco cisbitaallada haddii la geeyo boos ama sariir ma helaan ma helaan mashiinada maaragtay oxygiinta oo kale
ma helaan because waxaway xataa hindidiyaana helin oxygiinka waxaa soorteeda ka jirto maaragtay oo oxygiinka wuu yaryahay wadanka i don't know sida aad uga warhaysana wadankan wadan musumaasuqa waaye xataa adduunka usoo gurmaday oo oxygiinada keenay suuqyada madooba lagu kala gataa marka idinka soomaali ahaan cabsi intee la-eg baad qabtaan waxaa tidhi hindidaan xataa la helin macnaheeduma waxa weeye haddii cisbitaal aad tagtaan waxaa laga yaabaa qofka muwaadinka in laydinka hormariyo
si fiican waa maaragtay second glass camal adiga uu ka yahay saad uga warhaysana hindiyana waxaa ka jira wax la dhaho maaragtay discrimination ama maaragtay midab kala soco ayaga dhexdooda ah qofka madowna waxa waaye si gooniyay maaragtay u faquuqaan marka ma helayo oxygen ma helayo ayagiyaa jidadka ku dhimanaya waa garta marka maxaa dadaala ama ka hortaga oo aad samaysaan si dhibkaas aad uga baxsataan
gruub ahaan wasaan hore kugu sheegay whatsapp groub aan leenahay marka wacyigelin dhexdeena ah inaan laysbooqan in gacmaha la dhaqdo in maaragtay guryaha layska nadiifiyo wacyigoolin wacyigelin waxaa socota maaragta annaga dhexdeena ah marka waana iska warhaynaa inta badan dadka qaxootiga ah na waxay ku tiirsan yihiin hay-adda qaramada madoobe hay-adda qaramada madoobena maaragtay wax ay hadda u qabato la taaban karo male o raashin yar iyo waxyaalo yaryar uun ay qaybisaa mooyaane wax maaragta dad waxaa jira maaragtay u dhintay cudurka oo aan u gudbinay dad waxaa jira maaragtay horey ma ugu dhintay cuduro kale oo ay wax u qaban weysay marka wadanka dhan dee saa hore kugu sheega waa musuqmaasuq marka hay-adana maaragtay musuqmaasuqaa la degay way isku jiraan maaragtay ardada sida annaga oo kale ardada waa dad yani dad hore u jooga waaye dad ganacsi u yimaada way jiraan dad maaragtay hadda dhow yimid way jiraan marka waa laysku jiraa arday faamilaad dad macaa waxaa jira maaragtay qurbaha kasoo guuray oo xaggan degan oo caruurtu xaggan ay ugu so wax ugu bartaan marka waa laysku jiraa marka xasanow
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho